waay bismi illaah magacaygu waa axmed muuse xoosh guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dadban ee gobolada waqooyi ama somalilan anigoo ku hadlaya afka guddiga waxaan doonayaa maanta ujeedku uu yahay aan saxaafadda ugu yeedhnay inaan ogeysiino ama fayskii koowaad ee diiwaangelinta musharaxiinta ee guddiga loo xilsaaray ama madashu xilsaartay dood dheer iyo iska qabsi iyo tabashooyin dhinaca siyaasadda ah beelaha somalilan xoogaa waxaa dib u dhacday ama gobollada waqooyi arrintooda ku saabsan habraaca madashu ay asteysay ee labada kun iyo lix iyo tobanka ee doorashooyinka soomaaliya taas cagajid ay keentay baa waxa ay soo gaadhsiisay guddigu xilligan shaqadoodii in ay xoogaa dibudhici ku yimaada lakiin alxamdulilah hadda waxaan ku guuleysanay fayskii koowaad ee liisaskii ergooyinka inaan abruuf garayno aan ansixino oo vetinkaan ku samayno waxaanan maanta rabaa halkan inaan ka iclaamiyo inay diyaar yihiin beelaha soo socda inay isdiiwaan geliyaan musharaxiinta u tartamaya kuraasta beesha koowaad waa beesha maxad case ee samaroon maxad case saddex kursi oo ka mid ah waa diyaar saddexdii kursi ee beeshaasi ay ku lahayd waa diyaar haddii ilaaha yidhaahdo waxaanan ka codsanaynaa musharaxiinta inay iska soo xaadiriyaan xarunta guddiga doorashooyinka si ay u qaataan diiwaangelintoodii iyo shuruudihii looga baahnaa ee looga hubiyo beesha labaad habar yoonis cali siciid iyo isxaaq beelahaas iyagana waxaa diyaara laba kursi ayaa iyagana diyaara haddii ilaaha yidhaahdo musharaxiintooda way u furan tahay inay isdiiwaangeliyaan sida ugu dhaqsaha badan iyadoo maanta laga bilaabo ay furan tahay diiwaangelinta musharaxiinta gobollada waqooyi beesha saddexaad habar awal sacad muuse iyagana waxaa diyaara xuseen abokor iyo jibriil abokor laba kursi oo ka mid ah kuraasta sacad muuse iyadana musharaxiintooda way u furan tahay inay si soo diiwaangeliyaan oo yimaadaan xarunta guddiga muuse muuse dheriyo iyaguna waa diyaar hal kursi haddii ilaahay qadaro way soo diiwaan gelin karaan musharaxiinta u tartamaya kursigaasi habar jeclo maxamed abukor laba kursi ayaa iyadana diyaara waa ergooyinkan ku sameynay vetinka ee aan hubinay ee maxay heedaanay saacadda laga bilaabana waxaan guddiga u diyaar galoobay inuu qabto araajida lana siiyo shahadooyinka iyo habraaca labada kun iyo lix iyo tobanka ee loo dejiyey guddiga doorashooyinku ay u dejiyeen musharaxiinta ka qeyb qaadanaya doorashada ama muwaadiniinta ka qeyb qaadanaya guud ahaan waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed waxaa kaloon u mahad celinayaa cid kasta oo fudaydisay broseska doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka ee aanu ku guda jirno oo ay asteysay madasha qaranka ee soomaaliyeed kuraastu waa kuraasta aqalka hoose si aad ogtihiinba guddiga doorashooyinka dadban sit la yidhaahdo iyo guddiga federaalka doorashooyinka dadban oo wada shaqeynaya waxa ay ka shaqeynayeen habraacan sidii loo fudeedin lahaa waxaanan muddooyinka dambe o dhan ka shaqeynayna sidii ergooyinkii wax dooran lahaa loo soo xoreyn lahaa habraaca aqalka sare waa habraac ka duwan habraaca guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo waxa ay leeyihiin iyagu waa xafulineed iyo waxay mari doonaan hab kale ama mechanism annaguna waxaan ka noqon doonaa qayb oo facilitationka qayb ku lahayn laakiin ujeeddada ugu weyne guddigu uu magacaaban yahay ama uu aasaasan yahay waa fudaydinta iyo fulinta doorashooyinka aqalka hoose ee labada kun iyo lix iyo tobanka oo culayskoodu culayska shaqadu halkaas uu badan yahay arrintaas wax ka jira ma jiraan wax caburin la yidhaahdo oo guddigu caburin waxaad dareema marka shaqo guddigu bilaabo ilaa hadda guddigu wax shaqaa ma bilaabin guddigu ilaa hadda wuxuu ku mashquulsanaa ama wuxuu ka warsugayey tabashooyinka siyaasadeed ee beelaha degan gobollada waqooyiga in la xaliyo oo ay xaliyaan dadka ay khusayso badankeediina waa la xaliyey marka laga reebo wax kooban oo ku saabsan arrinta aqalka sare oo aan guddi ahaan annaga wax badan saameyn aan ugu lahayn wax markaa cabashadu way jiri kartaa oo meeshan dad baa loogu garsoorayaa soomaaliyeed qofku wuu caban karaa laakiin annagu keliya wuxuu waajibaadkayga ku eegyahay fudaydinta doorashooyinka iyo maxaa heedaanay tixgelinta broseska lagu heshiiyey ay ku heshiiyeen madasha qaranku doorashadu sida ugu dhaqsaha badan waxaan rajaynaynaa toddobaadka soo socda inkastoo howluhu badankooda ay saaran yihiin waktiguna nagu yaryahay haddana guddigu wuxuu fadhiga uga kacay ama u diyaar garoobay inuu sida ugu dhaqsaha badan ee hawshaasi aanan dib u dhac kale iyo arrin kale ayna ku iman oo si saxa loo wada hawsha iyadoo la tixgelinayo dhammaan habraaca iyo qaanuunka loo dejiyey doorashooyinka waana mahadsantihiin